iyo guddiyadoodii guddiyada muxuu ahay degmooyinka iyo iyo xaafadaha waxa keliya nu baahanayna waxa weeyaan waynu ognahay dal waliba wuxuu ku dhisan yahay ama uu horumarkiisa ku ku taxalluqaa waxa weeyaan hadba sida uu nabadgelyadiisa u adkeeyo waxaan jeclaha halka inaan uga soo jeedino haddaan nahay guddida nabadgelyada bulshada reer somaliland in ay maxaa u dheganuglaadaan oo ay u feejignaadaan oo ay usoo jeedaan sidii ay u ilaalin lahaayeen nabadgelyadooda iyo deganashooda sidii ay kaga ilaalin lahaayeen cadowga gudaha iyo dabaddaba ayaan jecel halkaynu ku baraarujino bulshada reer somaliland meel kastay joogaan wax kaloo jecel halkaynu uga soo jeedino bacd hadda waxaa soo baxday ciyaal yaryar ayaa soo baxay oo runtii habeenkii meelaha muxuu ahay madow ama koonayaasha magaalada dadka waalidkooda ku dhibaateeya iyo hablahooda kuwa waxaanu leenahay arrintaa way soo noqnoqotay sidaa awgeed waxaan jecel lahay inaan u sheegno waalidiinta carruurtaas anagoo ka xalkan inaan ka sheego boqolaal baanu qabanay dhalinyaradaasa waxaan aada uga xumahay inaan halkan ka sheego in dhalinyarada ay la shaqaynayaan maxkamadaheenna qaarkood oo dhalinyarada marka lagu soo xidho waxyaabaha caynkaas ama kufsi ha ahaato ama ammaan darre ay sameeyaan ha ahaato ama dad ay dhibeen ha ahaatee inaanay habeen u hoyn jeelka ee waxoogaa yaroo gacan marisa laga qaado dabeedna dib loogu soo celiyo xaafadihii iyo dadka ay dhibayeen taa runtii aada baan uga xumahay wax sii socon karayana maaha waxaanu raalli karnayna maaha waxaanu u dul qaadan karayna maaha in wixii lagu tabcay ama dadkii dhibaatada loo geystay in xaakim muxuu ahay uu si dhibiya ugu soo celiyo bulshada dhexdeeda annagaase ka wada hadli doona annaga iyo ragga muxuu ahay cadaaladda ka taliya waxaan si halkan aada ugu adkeynayaa muxuu ahay waalidiinta inanka ay maxkamaddu hayn kari weydo ama xaakimku uu la necbaysto inuu kusii jiro xabsiga waxaanu ku bedeli doonaa aabihii ama waalidkii baanu ku bedeli doonaa haddii alla yidhaahdo oonu halkii inanka gelin doonaa hadduu inankiisa u taagi waayo marka iyagana waxaan leeyahay runtii intaanay arrintu halkaa gaadhin in caruurta la edbiyo in la ilaaliyo in waktigii ay muxuu ahaye ama wax baran lahaayeen ama ay muxuu ahaye guryahooda ku ekaan lahaayeen inay dadka dhibaan maaha tallaabo adagna runtii waa laga qaadi doonaa dhalinyarada ama ciyaalka yaryara ee muxuu ahaye riwaayadda noocaasa bartay waxay noqon doontaa marka dambe inaan loo arxamin markay yaacaan in booliisku dhibaato u geysan karaabaa iman doonta waxay noqon doontaa inaan cidna waxba laga weydiin doonin wixii halkaa ka soo gaadha ciyaalka waalidkood soo daayey marka hawshaa waxaan jeclahay in waalidiinta caruurta xunxun dhashay maaha kuwa ku wanaagsan dhalay lama hadlayno kuwa caruurtooda ka xumaatay ama darada muxuu ahaye inay inay ka reebaan ay maxaa u suurageli weeyey in iyaga la edbin doono haddii carruurtooda edbin kari waayaan dhibaatada iyaga u iman doonto waxaan sidaa wey inta halkaa egan waxaan ka codsanaya inay carruurtooda ka celiyaan dhibaatada ay bulshada ku hayaan iyo walaalahood iyo dumarka iyo dadka jilicsan ay inta badan u geystaan annaguna waxaanu ka qaadi doonaa tallaabo adag si arrintaas aanay usoo noqnoqon
sheegay in qolkaan samaysano sida loo geysay magaalay isugulidi wasaarka kuwada soomaaliya maadaama guddiga allaanku xidhnaa waa maxay musaacad maxamed alcabdi sibaaba oo qoon arrimaha culays oo guddiga xogta u leh waa maxay xogta eedamaha xildhibaanku soo shaqeeya bismi illahi raxmaan raxiim su-aashu waa su-aal wanaagsan qaranka somaliland waxaad ogtihiin inagu inaynaan aqoon assassinationka dadkeenu waa dad walaalaa waa laga yaabaa laba ninoo dee ama wax isku qabtay ama isku xanaaqay inay wax isu geystaan laakiin assassination wax la yidhaahdo inagu ma lihin dhaqanna inooma aha arrintaana aada iyo aad baanu uga xunnahay ninkaas wuxuu sheegay siduu jornaalada ku qoray inay nin isafdhaafeen dabeedna uu baastood ila baxay buu yihi xildhibaanku dabeedna aan- waxa uu ku qoray journaalka inaan kaga horreeyey hase yeeshee nin baa waxaa la yidhi war waxaan agtaada maray waa subxaan iyo mas maaha eh maxaad la ka naxday wuxuu yidhi in xalaq meelan noqotaa waanu ka baqanaynaa arrintaasu arrin qarankeennan aan ogolayna ka dhacda maaha Eh, gacan birana waanu ku qabanaynaa weligiiba hadhuu dhuntay dambiiluhu iyo meel alle meeshu jooga haddii aan la yidhaahdo Eh, ciidamada booliiska iyo ciidamada amnigu waxay amar ku qabaan inay soo qabtaan mana jeclin ninkaa in la qariyo Eh, waayo ma doonayno inay eh, waddankeena ka noqoto muxuu ahaaye eh, sunne in in dadku si sahlan ay muxuu ahaaye gacantooda u isticmaalaan marka eh, waxaan hawl aada ugu jirnaa sidii aan ugu soo qabnay.
magaalada muqdisho si karaay ku qabtay taliyaha waaxda socdaal ee dowladda federaalka soomaaliya wuxuu ku eedeeyey in dad soomaaliya ku fidhiistay qaraxii ku dhacay magaalada Addis Ababa ee Ethiopia arrinta labaad aan ku weydiinaya waxay tahay baasaboorka soomaaliya iyo baasaboorka waxaa ka muuqday in somaliland laga bado waxaad ogtahay in somaliland aan la aqoonsanayn oo dadka reer somaliland aanay ku safri karin baasaboorkooda maxaad arrintan ugu talagasheen dadku ay ku
anigu dee ma garanayo meesha aan dad soomaaliyeed ku xidhiidhiyey ma garanayo manaan ku xidhiidhin manaan maqal Eh, markaa waxaan u malaynayaa de isagaa ka warhaye cidda uu etoobiya u diree ha la weydiiyey baan olaha isaga anigu manaan odhan dad soomaaliyeed baa ka dambeeyey manaan odhan waayo dalku waxay ka dhacday dee dal kale ka dhacday marka informationka hadee kale ee guud mooyaane in la qarxiyo mooyaane anigu details ma hayo Eh, marka ninka sheegay baa la weydiin doonaa taas waa taa tan labaad waxa weeyaan xalay waxaan ka maqlayay t v-ga t v-yada soomaaliya oo u dabaal degaysa in somaliland qaadatay baasaboorkii eh, soomaaliya waxaan leeyahay been baa u dabaal degteen eh, mana jiro Eh, laba dal baynu kala nahay Eh, baasaboor baanu anagu leenahay iminkana waxaanu wadnaa baasaboor e basbor layidhaanu soo saaro saddex saal sanadkan intaanu dhammaanin caalamkana kaasi aanu u gudbin doonaa haddii aan la yidhaahdo kaasaanaanu jeclay inaanu caalamkula macaamilno waayo baasaboorkayga annagaa ka mas-uula dadka sitana annagaa ka mas-uula laakiin baasaboor lagu diro xawaaladaha iyo muxuu ahaaye dadka ee dariiqada isaga tallaabaya loo sii dhiibo oo aan dowlad lahayn runtii waxaan leeyahay baasaboorka soomaaliya maha baasaboor dowlad leh waayo tuulooyinkaa loogu diraa dadka Eh, cid walbana way qaadataa Eh, ka anigu baasaboor ma aqaano Eh, waxaana weeyaan eh, dadka reer somaliland insha allahu waxaan u samayn doonaa baasaboor ayaanu gacanta ku haynaa ay meel walba ku tagaan ka maantaanu haynana dhul badan baa lagu tagaa
siyaasiyiinta nolosha wadashu waxay shaaciyeen shirweynihi tala dharanaysa waa kalinay koolisiyo lama xisaab idinku xukuumadhaanta u aragtaan
waxa weeye arrintaa anigu horaan uga hadlay haddii ay muxuu ahaaye halkeeda ku daayeen wadatash qolada wadatashiguna xaq bay weli inay ka hadhaan oo waayo awooddaa cid keliyaa leh ciddan hina waxa weeyaan madaxda qaranka waa shir qaran cidda ku baaqi kartaana eh, waxa weeyaan madaxda qaranka xisbiyadu way samayn karaan inay la tashadaan ama ay madaxweynaha iyo eh, golayaasha qaranka ay usoo gudbiyaan wixii tale ay hayaan laakiin waxa ay ilaamin kara oo qaban kara shir qaran madaxweynaha markay weliba yimaadaan waxaa force majore dhib loo baahdo in dadka la isugu yeedho ama golayaasha qaranka la isugu yeedho Eh, markaa waxaan filayaa xisbiyadu way garanayaan awoodda ay leeyihiin iyo waxay qaban karayaan mana filayo inay ku kici karaan shir aan sharci ahayn waayo iyagay waxun dhalinyaro maa waaciyaan ah waayo
deegaanada xaafadaha iyo maamula iskada oo markasta dhalinyaradaas qaar aan waxa sameeyay kuwa sameeyay marka wax wada qabanayaan ciidanku iyagu yaa cawin karaan ma u gaadiseen arrinta degmooyinka xaafadaha oo gudiyadaas marka howl galeen si ilmaha haddee xun looga tilmaamo deegaanka aad baad umahadsan tahay waxaan imika la hadlayna waxay ahayd inaan horta dhalinyaro maaha dhalinyaradeen waa waa jaamiciin waa scholars weeye waxay ka dhigtaan iskuusyada sare waa niman u darban inay dalkooda iyo nidaamkooda iyo nurjadooda ilaaliyaan laakiin ciyaalka waalidkood ka gaabiyey inay edbiyaan imikaan u yeedhnay gobolada iyo maxaa degmooyinka magaalada hargeysa iyo xaafadaha raggii madaxda ka ahaa in kuwaa laga dhex qabto iyo waalidkoodba in laga dhex qabto dhalinyarada muxuu ama ciyaalka wanaagsan si aanay nooga xumaynin baanu u daadejinay iyagaana hawshaa u xil saarnay iyo booliiska waxaana jecla insha allahu in arrintaa la dabar jiro waay sidoo kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wuxuu xaqabaabay in loo saxa jiray dib loogu saxa jiray isagoo aan usin dadkii ay wasiirkii arrimaha gudaha ayaa tahay iyo amni qaranka u jiray deegaanka musaafiriyaa sharankii u jooga bariisku hay'adihii kalena mas-uulada way joogaan maxaa kaaga qorshaysan waxa soo noqnoqonaya assassinationka xukuumaddiina horta adeer waxaan waxaan jeclahay waxaa la sixin wuxuu sheeg sixir ka badan ee ka daran ma jecli inaan muxuu ahaayey aynu qaadano warku tirikuteena aniga guddoomiyaha muxuu ahay xisbiga ucid weli iimuu soo ribord garaynin muxuu ahaayey in cidi u hanjabtay waxaan ahay wasiirkii amniga iyo cidda u hanjabtay laakiin marar badanuu dee ka caytamayo idaacadaha wuu kusoo dhex daraa waa la dilaya iyo waa la karanaya runtii anigu waxaan leeyahay ma qabo inay jirto waddankeena assassination ka jiro manaan maqal laakiin laba nin oo isafdhaafo dee ama bud isku dhufta ama toori isku dhufta ama baastood isu qaata waa la arki jiray waana ka dhacdaa oo horena way dhex jirtay marka subxaayad sug hadda aan dhameeye aan dhameeye subxaayadan waxaan uga jeedaa inaanay cadhadeena iyo waxaan isku qabanaa aanay inoo kalifin dadku baastoolada isu isticmaalee waxaan waanu ka hortegaynaa baan leeyahay arrintaa ah muxuu ahay in in laisu adeegsado baastoolad ee labadii nin isafgaran waaba arrintaa waanu ka xunay waan talaabaanu ka qaadaynaa arrinta hubaal diyaar baanu u nahay way xidhan yihiin ciddii ay muxuu ahay dhibka u geysatay diyaar baanan u nahay inaanu maxkamadda u geyno oo wixii qofkaa dambiilaahay ku cadaaraa yaynu gudbinay ha sidaa taliyuu sheegay waa la gudbiyey markaa qolada maxkamadaha horteeda aada uga cabanayay iminka waynu bal weydiin doonaa waxay u xukumi waayeen